halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ilaah ay ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin ilaah uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada baytel intiisa aan burburka ku dhicin qaranka ayaa waxaa dadkii lagu wargelinayaa inay ilaah u soo leexdaan si bal wax cun ay uga badbaadaan waxyaabaha nebiga uu kula hadlayo reer banu israa'iil waa waxyaabo caam ah oo quseeya qaran waliba wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi caamos cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tiraahdeen sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo caddaalad iridda ku sameeya dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay balankii masiixeena dadka bayla shaabahayo bartankii cadaabtii bay ka baruurin doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay kuwa goobi boolidayeed sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka baruurin doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu ka baruurin doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay ruuxii xumaanu bogo xanku baara maa baaye bartankii cadaabtii buu ka baruurin doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay ka masiixa beenina iyo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka baruurin doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii siddeedaad ee kitaabkii nebi caamos waxaanan soo barannay waxyaabo badan oo quseeya sida ilaah xukun uu ugu rido qarankii aan eegin maslaxadda dadkiisa danyarta ah waxaana reer banu israa'iil ku dhacay xukun aad iyo aad u xanuun badan oo waxaa lagu yidhi gabayadiinnu waxay idin noqon doonaan baroorasho waxaa kaloo lagu yidhi waxaad warwareegi doontaan bad ilaa ka bad mana heli doontaan hadalladii ilaah haddaba haddaan cutubkii siddeedaad intaasi ku soo ekayno ayaa waxaannu idin bilaabaynaa cutubkii sagaalaad ee kitaabkii nebi caamos cutubkan wuxuu u dambeeyaa ama uu soo gunaanadayaa farriintii xukunka ahayd ee nebi caamos uu siiyey dadka israa'iil dabeeto nebi caamos wuxuu eegayaa mustaqbalka ugu dambeeya wuxuuna dadka siinayaa kayrka iyo barakada imaanaysa markii ilaah dadkiisa uu ku soo celiyo dhulka israa'iil mawduuca ugu horreeya ee cutubkan sagaalaadi waxa weeye tusniintii nebiga uu ku arkay sida uu u kala eryi doono dadka dunida haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aan idin bilowno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda koowaad ee cutubkan sagaalaad waana baalka kun boqol sagaal iyo afartan waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota waxaan arkay sayidka oo ag taagan meesha allabariga oo wuxuu yidhi fayaaradaha garaac ilaa meelahooda sare gariiraan oo dadka oo dhan madaxooda ku wada jejebi oo intii ka hadhana seef ku wada jejebi oo intii ka hadhana seef baan ku layn doonaa midkoodna ma carari doono oo midkoodna ma baxsan doono waxaa haddaba taasu sharaxaad ay ka bixinaysaa reer ashuur markaa macbudka ama meesha allabariga ee halkan laynoogu sheegay ma ahan kii nebi sulaymaan uu ka dhisay magaalada yeruusaalem laakiin waa meelo allabari oo ay u samaysteen macbudkii baal ee ku yaalay samaariya waxaan arkay baaba'a macbudkii ku yaalay magaalada samaariya haddaan tarjumada aayadda koowaad ee cutubkan sagaalaad idinsii wadno ayaa nebigu uu leeyahay fayaaradaha garaac ilaa meelahooda sare gariiraan oo dadka oo dhan madaxooda ku wada jejebi haddaba maalinta dagaalka ama balaayada dadku waxay ku soo carari doonaan macbudyadooda laakiin macbudyadaasi waa la baabi'in doonaa oo kuwo badan ayaa lagu dhexalligi doonaa waxaana rabbigu uu leeyahay oo intii ka hadhana seef baan ku layn doonaa midkoodna ma carari doono oo midkoodna ma baxsan doono mid waliba oo magaalada ka baxsaday isagoo nool waxaa loo wadan doonaa maxaabiis ahaan haddaan markaasi dhegaystayaal cutubka sagaalaad oo ah cutubka ugu dambeeya ee kitaabkii nebi caamos horay idinku sii wadno ayaannu idin akhriyaynaa aayadda labaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota oo xataa hadday hoos u qodaan ilaa shi'ool gacanteedaa halkaasi ka soo saari doonta oo xataa hadday samada fuulaan aniga ka soo dejin doona halkaasna waxaa rabbigu uu leeyahay xataa dhimashadana kuma baxsan doonaan oo waa inay ciqaab arkaan laba waxyaabood baa qalbiga kansharka leh dhibaato u keena maalmaheenna dadkii waxaa laga qabsaday xagga maskaxda ama maanka sidaasoo ay tahay waxaa naxdinta kuwa sharka leh ay ka timaadaa garashadooda ah in ilaah meel waliba uu joogo saacad waliba iyo in ilaah aannu isbeddelin waxaannu garanaynaa in masiixu isku mid uu yahay shalay iyo maanta iyo weligiis labadaasi waxyaabood waa run waxay ka nixiyaan kan sharka leh maskaxdiisa markii aad eegto qofka ilaah ka cabsada waxaa ka farxinaya in ilaah uu nool yahay oo uu meel waliba joogo iyo in ilaah aannu dayrinin isaga sayid ciise masiix ayaa wuxuu xertiisa ku yidhi idinkama tegi doono idinmana dayrin doono masiixu marnaba kaa tegi maayo markiise aad eegto kuwa aan rumaysadka lahayn waxaa naxdin ku ah xaadirnimada ilaah dad badan ayaa isdila iyadoo ay ugu wacan tahay inay dhibaatada ku soo socota ee ah ciqaabta ilaah uu ugu aarsanayo ay ka cararaan ilaahna iminka wuxuu leeyahay xitaa dhimashadana kagama baxsan doonaan ciqaabta addoonkii rabbiga ee nebi daa'uud ahaa ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol sagaal iyo soddon aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan bal xaggee baan ruuxaaga ka tagaa xaggee baanse wejigaaga uga cararaa haddaan samada koro halkaasaad joogtaa haddaan sariirtayda she'ool dhex dhigtana bal eeg halkaasna waad joogtaa markaa meel ilaah looga baxsanayo ma lahan kan xumaan falaha ahina ma baxsan doono ilaah garashadiisu kuma sallaysno waxa uu akhriyey ilaah garashadiisu way ka madax bannaan tahay waxyaalaha dadka ay muujiyaan ilaah bilxaqiiqa wax waliba wuu si og yahay nin ilaah wax u sheegi karana ma lahan ha ahaado ditoor ama seentiistee ilaah weligii isma beddelo iyadoo ay ugu wacan tahay warbixinno ku soo kordhay ama ay dad ku biiriyeen waxa qorninka uu leeyahay ciise masiix waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiiba markaa qofka ilaah taasi aad buu ugu riyaaqaa isla kii galilii joogi jiray ayaa haatan dadka la jooga oo la socda weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebi caamos cutubka sagaalaad aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo xataa hadday ku dhuuntaan buur karmeel dhaladeeda anigaa halkaasi ka baadhi doona oo ka soo bixin doona oo xataa hadday badda gunteeda iiga dhuntaan halkaasna waan ka amri doonaa mas oo isna wuu qaniini doonaa wuxuu rabbigu leeyahay xitaa hadday buur karmeel dhaladeeda iiga dhuntaan anigaa halkaasi ka baadhi doona oo ka soo bixin doona meel ay ku baxsan doonaan ma leh xitaa badda gunteeda haddaan meeriskaa halkii idinka sii wadno ayaa aayadda afaraadi leedahay sida tan oo xataa hadday cadaawayaashooda maxaabiis ahaan u hor socdaan halkaasna seef baan ka amri doonaa iyana way leyn doontaa oo waxaan indhahayga iyaga ugu taagi doonaa inaan balaayo ku sameeyo oo aan wanaag u samayn waxaa kaloo rabbigu dembiilayaashii uu ku leeyahay oo xataa hadday cadaawayaashooda maxaabiis ahaan u hor socdaan xitaa ma baxsan doonaan oo qaantii dembiyadooda waa inay bixiyaan kuwa sharka leh waa qasab inay ka welwalaan mustaqbalka waayo meel ay ku baxsadaan ma haystaan kan isku daya inuu isdilo si dhibka uu uga baxsado aawgeed wuxuu isgelinayaa baxar ka sii weyn kii hore markii uu ilaah ka hor muuqdo waxay la mid tahay sida nin dhimbil dab ah ku istaagay oo hog weyn oo dab uu ka qaxmayo ama foorno weyn isku tuuray dabadeed weli waxaannu horay idinku sii wadnaa meeriska cutubka sagaalaad waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadda shanaad waa baalka kun boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo sayidka rabbiga ciidamada ahu waa kan dhulka taabta oo dhulkana wuu dhalaalaa oo kuwa deggan oo dhammuna way wada barooran doonaan oo dhammaantiis wuxuu u kici doonaa sida webiga dabadeedna wuxuu u degi doonaa sida webiga masar nin waliba oo dhulka israa'iil booqda uu garanayaa in dhulka israa'iil aannu ahayn dhul caano iyo malab la barwaaqaysan maanta dhulkuwa oomane oo weliba biyaha caadiga ah ee la cabo aad iyo aad bay ugu yar yihiin dhulkaasi haatan ma ahan kii hore ee caanaha iyo malabka la barwaaqaysnaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida aayadda lixaad ku qoran sida tan waa isaga kan qowladihiisa sare samada ka dhistay oo hooygiisa hoose isku qabtana dhulka ku aas-aasay oo intuu biyaha badda u yeedhay dhulka korkiisa ku daadiya oo magaciisuna waa rabbi haddaba si qurux badan ayuu nebi caamos u xusuusinayaa dadkiisa in ilaah qaadir u yahay mana ahan inuu meel waliba isku wakhti joogo oo keliya balse waa qaadir waana isaga kan sameeya wax waliba ee dunidan yaalla isagaa dayaxa iyo qorraxda iyo meereeyayaasha iyo xidigahaba abuuray oo carshiga ama koonka oo dhammuna isaga ayuu amarka ka qaataa isaga ayaa shuruucda ay ku socdaan iyo xisaabaadkooda dejiyey balse dadka oo ah abuuris aan xoog badnayn ayaa ilaah ku fallaagowday oo waxay diidan yihiin qaadirnimadiisa wuxuu nebi caamos leeyahay miyaad kala baxsan kartaan ilaah dembiyadiinna iminka waxaa aayaddan soo socota ku qoran warbixin cajiib ah marka loo eego warbixinnada kale ee kitaabka wuxuuna nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi caamos baalka kun boqol iyo konton ee axdigii hore cutubka sagaalaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan dadka israa'iilow soo aniga ilama mid ahidiin sida reer etoobiya ayaa rabbigu leeyahay soo anigu reer banu israa'iil kama soo bixin dalkii masar reer falastiinna soo kama soo bixin kaftoor reer suuriyana soo kama soo bixin qiir haddaba marka ilaah uu doonayo inuu iyaga u sheego sida uu u jecel yahay ayuu wuxuu ku yidhi ama leeyahay dadka israa'iilow soo aniga ilama mid ihidin sida reer etoobiya ayaa rabbigu leeyahay haddaba rag qubaro ah ayaa waxay daraasaad ku sameeyeen etoobiya markii musoliini uu soo farageliyey dhulka etoobiya sannadka markuu ahaa kun sagaal boqol shan iyo soddonkii waxaanay daraasaad ku sameeyeen waxyiyada quseeya etoobiya waxaa haddaba la ogaaday in khubaradu ay la tacajubeen inay ogaadeen in etoobiya ay ku jirto qorshayaasha ilaah ee mustaqbalka waa qaran dadka ula muuqan kara kuwa aan macno lahayn oo sabool ah balse si kastoo qowmiyado badan oo dunida ahi ay u liidaan etoobiya haddana waxay ku jirtaa qorshayaasha ilaah oo ilaah ahmiyad sare ayay etoobiya u leedahay weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka sagaalaad ee kitaabkii nebi caamos aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan bal eega sayidka rabbiga ah oo indhihiisu waxay fiiriyaan boqortooyadii dembi badan oo dhulkan ka baabi'in doona laakiinse reer yacquub ma aan wada baabi'in doono ayaa rabbigu leeyahay waxaa ilaah oo leeyahay reer yacquub ma aan wada baabi'in doono marka uu sidaasi leeyahay wuxuu u dhaaranayaa boqortooyadii reer waqooyiga ahayd haddaba dadka qaarkii bay la tahay in reer banu israa'iil ay kala lumeen balse taasu runta kuma sallaysna reer banu israa'iil dhammaantood midi kama maqna oo way isku soo urureen waanay is heleen mana jirto qowmiyad ka mid ah reer banu israa'iil oo la la'yahay ama ku maqan dhulka cirifyadiisa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan dembiilayaasha dadkayga oo dhan oo leh balaayo na soo gaari mayso nana heli mayso dhammaantood sayf bay u dhiman doonaan oo waxaan u dhisi doonaa sidii waagii hore maxaa haddaba ilaah uu ka leeyahay dembiilayaasha dembiilayaashu way dhiman doonaan oo welibana wuxuu xukun saarayaa shakhsiyaadka aan isaga u soo leexan waxaa la mid ah kuwa jooga wehelnimadeenna waxaa la mid ah kuwa jooga wehelnimadeenna oo iyaga oo dhaniba badbaadi maayaan waxaana ugu wacan inay dhab ka ahayn rumaysadka ay sheeganayaan ee masiixa rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya kuwa badbaadaya iyo kuwa aan badbaadayn ee reer banu israa'iil taasoo sawir ka bixinaysa kiniisaddayada maanta sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda lixaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiin mana aha sidii iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer banu israa'iil ma wada aha waxaa haddaba jira laba qaybood oo israa'iiliyiin ah waana kuwa aan dhibku soo gaari doonin iyo weliba kuwa balaayadu ay ku soo socoto ee dembiilayaasha ah waana kuwa ilaah ku fallaagoobay ee uu haatan nebi caamoos la hadlayo waxaannu haatan soo gaarnay maaddada labaad ee cutubkan sagaalaad waxaana weeye saaxib tusniinta qusaysa in ilaah dunida uu soo celin doono waxaannu haddaba soo gaarnay tusniintii ugu dambaysay ee nebi caamoos waxaanay qusaysaa sida ilaah mar kale uu isugu uruurinayo boqortooyada masiixa nebi caamoos wuxuu meel fog ka arkay ciqaabta kulul ee haysata reer banu israa'iil iyo dadka dunida iyo sida dadkiisa ay u kala firdhi doonaan wuxuu kaloo arkay maalmaha ka dambeeya wakhtiga dhibka weyn dunida uu imaanayo weli meeriska cutubka sagaalaad ayaannu ku jirnaaye waxaannu idin akhriyaynaa haatan aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan wakhtigaas waxaan sara kicin doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay waanan owdi doonaa daldaloolkiisa oo jajabkiisana waan sara kicin doonaa oo waxaan u dhisi doonaa sidii waagii hore marka uu leeyahay maalintaas wuxuu ka hadlayaa maalmaha ugu dambaysta ee israa'iil waana wakhtigii ilaah uu saro kicin doono taambuuggii nebi daa'uud oo dhacay waanan owdi doonaa doldoloolkiisa oo jajabkiisana waan sarakicin doonaa ayuu leeyahay ilaah markii la raadraaco waxa nebigu uu sii sheegay ayay ku soo wada aroorayaan kitaabka falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kolkay aamuseen dabadeed ayaa yacquub uu u jawaabay isagoo leh walaalayaalow idhegaysta simicoon waa ka warramay sidii ilaah markii ugu horraysay uu u soo booqday dadka aan yuhuudda ahayn inuu dad uga soo bixiyo iyaga magaciisa aawadiis taasuna waxay raacsan tahay hadalladii nebiyada siday ugu qoran tahay waxyaalahaas dabadeed waan soo noqon doonaa oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa waanan taagi doonaa si nimankii hadhay ay rabbiga u doondoonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho taasi waxaa yidhi rabbiga waxyaalahaas muujiyey tan iyo bilowgii dunida haddaba weli maanta ilaah wuxuu dadka ugu yeedrayaa magaciisa dabadeedna wuxuu sara kicinayaa daambuuggii dhacay ee nebi daa'uud marka dhanka kale laga eegana nebigu wuxuu ka hadlayaa wakhtiga zamanka oo ah wakhtiga masiixu boqortooyadiisa uu ka taagi doono dunida waana maalin weyn oo aan weli imaanin oo mustaqbalka ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu horay u sii ambaqaadaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo bal eega anigu waan amri doonaa oo dadka israa'iil waan ku kala haadin doonaa quruumaha oo dhan sida haruur xaadhin loogu haadiyo laakiinse xabad yaruna dhulka kuma dhici doonto waxaa haddaba halkan laynoogu sheegayaa in quruumo badan ay gelayaan ama ka mid noqonayaan boqortooyada masiixa ma ahan oo keliya hal qowmiyad laakiinse waa qowmiyadu aad iyo aad u fara badan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa imaan doona wakhti kan beerta falaa uu soo gaadhi doono kan iniinaha beera oo kan canabka ku tuntaana wuxuu soo gaadhi doonaa kan iniinaha beera oo buurahana waxaa ka soo daadan doona qamri macaan oo kuraha oo dhammuna way wada dhalaali doonaan haddaba sidaan horayba idinku soo sheegnay markii dadka israa'iil ay bara ka helaan ayaa dhulkuna uu barakoobayaa oo wuxuu soo saarayaa midhihiisa xilligiisa roobkana waayi maayo dadka iyo dhulka way isleeyihiin ilaah wuxuu caddaynayaa markii dadku ay dhulka ku soo noqdaan waa reer banu israa'iile ayaa dhulka sidiisii hore uu noqonayaa oo wuxuu ahaanayaa dhul caano iyo malab la barwaaqaysan wuxuuna ka duwanaanayaa kan iminka biyaha la oo aan waxba doorin lamadegaanka dunida haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu dhegaystayaal waxaan horay idinku sii ambaqaadaynaa kitaabkii nebi caamoos aayadda afar iyo tobanaad waa baalka kun boqol iyo konton ee ahdigii hore waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan oo aniga waxaan soo celin doonaa maxaabiistii dadkayga israa'iil oo iyana way dhisi doonaan magaalooyinka baaba'ay wayna degi doonaan oo beer canabiyo way beeran doonaan qamrigoodana way cabi doonaan oo weliba waxay samaysan doonaan beero oo midhahooda way cuni doonaan haddaba dhegaystayaal ilaah wuxuu reer banu israa'iil ku soo celin doonaa dhulkoodii welibana uma kala qaybsanaan doonaan sidii wakhtigii nebi caamoos markaasoo ay u kala qaybsanaan jireen reer waqooyi iyo reer koonfur waxay noqonayaan iminka ayuu leeyahay nebiga hal qaran dhammaantood meelaha ay kala joogaan waa la garanayaa waxayna sugayaan wakhtiga rabbigu uu amro in reer banu israa'iil ay ku soo noqdaan dhulkoodii iyo in ilaah dhulka uu barakadeeyo
kusoo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ruuxii xumaanu bogo xankuba
nala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase kamasiixa beeninayo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase kamasiixa baalka mara boholnaara buu geliyo bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin